xildhibaan ka tirsan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa saaka gaari uu lahaa waxaa kooxo hubaysan oo aan heybtooda la garan waxay ku rasaaseeyeen degmada hodan ee gobolka banaadir koox hubaysan oo wadatay gaari nooca loo yaqaanay sbeeshiya ayaa gaariga xildhibaanka oo marayey agagaarka isbitaalka digfer ee magaalada muqdisho waxay huwiyeen rasaas aada u fara badan gaarigan uu lahaa senatar xuseen cali xaaji oo ka mid a senatarada soomaaliyeed ayaan saarnayn gaarigiisa xilli kooxahaasi hubaysan ay rasaasta huwinayeen waxaa gaariga saarnaa darawalka gaariga waday iyo gabar uu adeer u yahay senatar xuseen cali waxaase dhaawac uu soo gaaray darawalka iyo gabadha xildhibaanka ayaa sheegay inaanu saarnayn xilliga gaarigaasi rasaasta lagu furayey waxaana uu sheegay inay u socdeen isbitaalka xildhibaanka oo la hadlay warbaahinta gudaha ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka badbaaday saaka waxaa dhacday baabuurkayga macnaa ii sheeg waxaa lagu xabadeeyey hodan isbitaalka ee sudanes albaabkiisa lagu xabadeeyey baabuur baabuur oo sbesa lagu horjaray sbasa lagu horjaray baabuurka baabuurkana waxaa saarnaa darawalkayga iyo gabaraa saarnay daadeer aan wahay marka meeshaa lagu xabadeeyey baabuurka malalaal markuu xabadeeyey baabuurka uu jajabiyey macnaa dadkan inay dhinteen ugu dadaal maya aniga mala soconin gaariga gaariga aniga mala socon wadada wuxuu kasoo qaadaya isbitaalka digfer isbitaalka digfer uu soo socday marka ii sheeg waa labadaas subax meesha uu soo noqday isbitaalka maanaa gabar oo aniga lalata meesha ku jirto uu soo noqonayay marka saas darteeda laazima lagu targakarastaadan laakiin baarisaa socoto waa la baaraya cid alaal cidii ka dambeysana waa lasoo sheegi doonaa dad badan laga shakanaya jirto waa la baari doona la cadin doona insha allah labada qof midna garabka waa midna xajarka waa xajar xaaladooda hadda waa iska fiican tahay alxamdulilah wax badanaad jiro wax badanaad jiro jawaabteed dibaa kasoo bixin doonaa insha allah ilaa iminka ma jirto cid si rasmi u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi la doonayey in lagu qaarijiyo senatar xuseen xaaji inkastoo aanu saarnayn gaariga laamaha ammaanka dowladda soomaaliya ayaa wada baaritaana arrintaasi ku aadan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ka dhaca beegsiga loo geysanayo xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta la shaqeeya dowladda federaalk soomaaliya laamaha ammaanka weli faahfaahin kamaanay bixin falkan saaka ka dhacay magaalada muqdisho xasan maxamed samatar cowki warbaahinta caalamiga puntland post muqdisho